bismillaahi raxmaan iraxiim habeen wanaagsan khiyaarta hawada naga dhegaysanaysaay waa sagaal iyo labaatanka bisha shanaad ee mey sanadka laba kun toddobiyo tobanka qodobada wararka fiidnimo ee rediyo muqdishona waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedyada dalka ayaa waxa ay ka qayb galeen munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha cusub ee maamulka galmudug golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya oo maanta shir aan caadi ahayn ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa waxa ay ka hadleen sidii wasaaradaha ay u diyaarin lahaayeen hintiisa sharciyeedka muhimka u ah xukuumadda federaalka ah si loo dardargeliyo howlaha horyaalla xukuumadda ciidamada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa ayaa toogasho ku dilay dhagarqabo ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab oo qof rayida maanta ku dilay suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho ciidamada ammaanka ayaa magaalada baydhabo waxa ay ka bilaabeen howlgallo lagu adkaynaya ammaanka magaaladaasi iyaga oo mid ka mid ah mid mid u baaraya guryaha iyo gaadiidka magaaladaasi mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad ay odayaasha dhaqanku ku soo bandhigayeen xeer ay in muddo ah diyaarinayeen oo la xidhiidha dhinaca dhaqanka intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkeenna habeennimo ugu waaweynaa u diyaargarooba isagiioo faahfaahsan habeen wanaagsan mar kale khiyaarta hawada naga dhagaysanaysa intaasaad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii wararkeenna habeennimo ugu waaweynaa warkii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo wafdi ka socda dowladda dhexe ee federaalka oo isugu jira wasiirro iyo xildhibaano iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedyada dalka ayaa waxa ay ka qayb galeen munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha cusub ee maamulka galmudug oo maanta lagu qabtay magaalada cadaado cabdi xasan rooble awowe ayaa tafaasiil warkan ku saabsan kasoo diray cadaado
munaasabadda lagu caleemasaarayay madaxweynaha galmudug axmed ducaali geelle xaaf oo ka dhacday magaalada cadaado ayaa waxaa kasoo qayb galay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada dalka madaxda maamul goboleedyada ayaa halkaasi khudbado ka jeediyey annagu haddaanu nahay reer puntland waxaa maanta dalbaynaa diyaarna u nahay inaan gacan ka geysano galmudug oo gudaheeda iyo dariskeeda ay nabad iyo walaaltinimo ku wada noolaadaan sidoo kale madaxweyne xaaf ayaa sheegay maalintii la doortay in uu ka shaqaynayo nabadda galmudug gudaheeda iyo dariskeeda ay la wadaagto hadalkaas aad ayuu noo soo jiitay waxaan ballan qaadaynaa inaan gacan kugu siino hirgelinta ballanqaadkaas
madaxweyne xaaf waxaan rabaa inaan kuu sheego cadaado joogitaan bay kaa rabtaa iyo lugaha inaad dhulka ku hayso cadaado dhibka soo maray wuxuu ahaa shan iyo afartanka beri markay maalin ka dhimanta in la taga haddana laga tago dayn badanoo horena waa laga qabay reer cadaado waxay u baahan yihiin dowladda federaalki inay timaadoy joogto oo socodkeedu ku bato dowlad goboleedka iyo madaxweynaheedu inayna ka bixin shaqada la qaban karo mar haddayna caasimaddii rasmi ayna kumeelgaar ahayn ay kumeelgaar tahay waxay u baahan tahay waxay sii goosatoo loo kordhiyo in dayn lagaga taga saxma maanta jubbaland caasimaddii ay lahayd shabaab baa gacanta ku haya waa bo-aale laakiin wixii aan heli karay kismaayaan ku dhisnay ree kismaayo berri markaan ka tagno midha aan uga tagnaanhaynaa cadaado midho looga taga hayesho midho looga taga hayesho
waxaa alaale wixii oo jiro oo la kala tirsanaayo wax ka weynaan haysto inaan inta ayaga iska hilmaano oon idhaahno walaalow sidii arrintaa loo dhammaystiri karaa lagama maarmo wax la kala maarmay iyo wax la kala leeyahay iyo wax kala leeyahay midna ma jirto soomaaliya waa mid waxaan rajaynaynaa maamulladana kuwa soo kordhiya wanaag inay noqdaan aysan noqonin kuwa dadka kala diido ama dadka kala sukiyo ama waxaan jirin dadka isugu keeno aad iyo aad
sanataradii laga doortay halkaan oo galmudug laga doortay shaqadii ugu horreysay aadan waxay ahaaday ka qaybgalkii caleemasaarkii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ay nagu soo booqdeen waxaan leenaha marka maad oo idinka gaarto heer galmudug guud ahaan galmudug waa hirshabeelle hirshabeellena waa galmudug garabka inaana taagan waa mahadsanta
inaan inaan inaan inaan insha allah aan u helo xal ahlu sunna waljamaaca waa dad ehlu sharafa waa walaalaha iyo waa culummadeedii ilaahu noo soo hadee ilaahu sukaayo keen baan leeyahay dadka reer galmudug oo aada iyo aada abaarta iyo colaadaha iyo dhibaatada u weegeen oo maantay aada og tihiin haddaad og tihiin inta tuulo ah iyo inta ceela waxaa dhooban dadka xootiya oo soo barakacay dowladda federaalka iyo beesha caalamka iyo ummadda soomaaliyeeda waxay soo dhan waxaan ugu baaqaynaa dadkaas sida ugu dhasaa badan in loogu soo gurmado oo dibudejin loo sameeyo
wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya nigel keti oo isna halkaasi khudbad ka jeediyey ayaa uma- ayaa u hambalyeeyey madaxweynaha cusub ee galmudug isagoo ugu baaqay inuu ugu horreyn dib u heshiisiin ka sameeyo deegaanada galmudug ugu dambeynna madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey munaasabadda ugu horreyn waxa uu ka hadlay dhibaatooyinka ka dhasha khilaafaadka siyaasadeed isagoona madaxda maamul goboleedyada kula dardaarmay inay ka fogaadaan khilaafaadka islamarkaasna ay ka wada shaqeeyaan nabadda iyo horumarka
waxaan haysta waa colaad dhexdeenna ah iyo khilaafaad dhexdeenna ah taas waxaan waxaan waxaan uga gudbaynaa inaan gaarno dib u heshisiin dib u heshisiintu waxay ka bilaabataa meesha ugu hooseysa waxaan idiin sheegayaa markii aan isku daynay inaan heshiisiino een, ahlu sunna iyo galmudug markaan damacnay inaan heshiisiino waxaan u yeernay galmudug waa khilaafaadka dowladda dhexdeeda ah guddoomiyihii baarlamaankii ku-xigeenkiisa wuxuu yidhi intaadan gaarin ee, wada- ee, dib u heshisiinta maxaan ku idhaahdaa intaadan gaarin dib u heshisiinta ahlu sunna waa jamiica horta annagana heshiisiin aniga iyo guddoomiyahayga waa guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenkii meeshaasaan dib heshiisiinta ka bilaaban horta markay heshiiyeen yaan waxaan u gudubnay ahlu sunna waa jamiica iyaduna waa gaari lahayd meel fiicane wakhtigaa nagu yaraaday macnaheedu waxay tahay khilaafaadka dowladda dhexdeeda ah iyada laftigeeda dib heshiisiin iyay u baahantay marka madaxweyne iyo baarlamaanka halkan fadhiya khilaafaadka iska yeereeya si aad ugu gudubtaan meelaha kale loo baahanya dib heshiisiinta waxa khilaafaadka keena waa naqaanaa wax kale ma aha waa inta badan siyaasad shakhsiyeed wey siyaasaddanayd wey waxaan aaminsanahay bacdamaa madaxweyne xaaf uu ka gaaray meel sare ganacsiga in dad shaksi ah uusan ka soo raadsan dowladnimada ay tahay inuu fuliyo ay tahay inuu fuliyo adeega dow- dadweynaha inuu fuliyo sidaas darteed waxaan rajaynayaa isagii baarlamaankiisa inaysan khilaaf imaan doonin oo labada sano soo socota si nabada ay ku wada joogi doonaan kadibna ahlu sunna oo jamiica la keenayo iyo ee, maxaan ku dhahdaa magaalada gaalkacyo dadka degan ee walaalihiina aad iskugu gudbaysaan insha allah hadduu ilaah yidhahdo khilaafaad cabdi xasan awowe
aad buu mahadsan yahay warbixintii awoowe ee caleemasaarka madaxweynaha maamulka galmudug golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya oo maanta shir aan caadi ahayn ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa waxay ka hadleen sidii wasaaradaha xukuumadda ay u diyaarin lahaayeen hindisa sharciyeedka muhimka u ah dardargelinta howlaha horyaalla xukuumadda wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow ayaa kulanka markuu soo dhammaaday kadib saxaafadda uga waramay waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee looga hadlay kulanka bismillahi raxmaan raxiim shirka golaha wasiirada ee aan caadiga ahayn oo maanta lagu yeeshay magaalada muqdisho ayaa dhammaan ee, ajado wuxuu ahaa sidii wasaaraduhu u diyaarin lahaayeen hindis sharciyeedyada muhiimka u ah ee xukuumadda ku dardargelin lahayd Ee, kadib wasaaradda walba waxaa laga wareystay hindis sharciyeedka diyaarka ka ah oo lasoo gudbin karo ee dood dheer iyo falanqayn kadib waxaa laysla gartay in hindis sharciyeedyo fara badan lasoo gudbiyo ilaa labaiyo labaatan hindis sharciyeed oo muhiim u ah howsha socodka إن شرعيتداس waxaa ka mid ah kan hindi sharciyeedka isgaarsiinta waxaa ka mid ah hindi sharciyeedka la dagaalanka musuq maasuqa waxaa ka mid ah hindi sharciyeedka diyaarinta sharciyadda shirkadaha waxaa kaloo ka mid ah hindi sharciyeedka muxuu ahaa sharciyadda badda waxaa ka mid ah wax kabedda lagu samaynayo hindi sharciyeedka kalluumaysiga iyo khayraadka badda waxaa kaloo iyagana ka mid ah hindi sharciyeedka tamarta waxaa ka mid ah hindi sharciyeedka maamulka iyo maareynta maaliyadda waxaa kaloo ka mid ah dib u eegis lagu samaynayo xeerka saxaafadda waxaa kaloo ka mid ah guddiga adeega garsoorka waxaa ka mid ah hindi sharciyeedyo kale oo iyagana la xusay marka runtii ujeeddadu waxay ahayd in la dardar geliyo ra-iisul wasaar ku-xigeenka oo shir guddoominayeyna wuxuu aad ugu celceliyey in dowladdan xukuumaddan ay tahay mid sharci oo sidaas daraaddeed loo baahan yahay in sharciyada muxuu ahaa aad looga shaqeeyo intaas ayuu ahaa shirki maanta dhamaansanta
ciidamada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa ayaa toogasho ku dilay dhagarqabo ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab oo qof rayida maanta ku dilay suuqa weyn ee bakaaraha ee magaalada muqdisho cabdulaahi axmed kulmiye ayaa faahfaahinta warkan ku saabsan inoo haya dhagarqabahan oo ka tirsanaa kooxda al-shabaab ayay ciidamada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ku toogteen suuqa weyn ee bakaaraha magaalada tan muqdisho kadib markii qof rayda ku dilay gudaha suuqa ciidamada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa ayaa howlgalo lagu xaqiijinaya ammaanka guud ee magaalada muqdisho ka wada degmooyinka gobolka banaadir si loo adkeeyo ammaanka magaalada muqdisho dhagarqabahan oo qaybka kuwa cadaystay qalqalgelinta ammaanka magaalada muqdisho ayay u suurta gashay inay ciidamada nisa ku toogtaan si uusan shacabka u saameynin afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane ayaa warbaahinta qaranka soomaaliyeed oo ugu warramay howlgalkan ciidamada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ay ku toogteen dhagarqabahan ka tirsanaa kooxda nabaddiidka al-shabaab ciidanka nabad sugidda qaranka soomaaliyeed waajibkii ay fuliyeen cadowgan hoostayda yaalla nin shacaba ee maskiina ayuu howlwadaag xabad kula dhuftay ciidammadu way soo eryadeen way soo baacsadeen waa kuwa ku dilay asagii cabdalla shideeye bakaaraha intaana way eryanaayeen waxaan u mahad celinayaa ciidankii sida gaarka u tababarnaa ee waajibkaas qaran fuliyey haddii saas loo baacsada cadowga ee markay falka gaystaan ayagana la dilo ama intaysan wax dilin la dilaahi waa guul ummaddan iyo in laga adkaada cadowgaas nista way mahadsan tahay taliyasan badoolshe waxaan leennahay adiga iyo ciidankaad xukuntaba waad mahadsantihiin farxad bay annaga ka gobol ahaan noo tahay inaan nimaado nin cadowa ee shacab masaakiina ee reer muqdisho u dilay inaan nimaado asagiioo la dilay guul bay noo tahay ciidanka nabad sugidda qaranka soomaaliyeedna way mahadsan yihiin waxaan leennahay bil ramadaan weeye ajir baad ka helaysaan ilaah baad ugu dhowaanaysaan inaad cadowgaas ummadda ka qabataan
howlgal habeenkii xalay ka sameeyeen qaybo ka mid ah magaalada muqdisho ciidamada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ayaa waxay ku soo qabteen koox ka tirsan kuwa cadaysay qalqalgelinta ammaanka guud ee magaalada muqdisho xilliyada habeenkii ah cabdulaahi axmed kulmiye warbaahinta qaranka soomaaliyeed
ciidamada ammaanka ayaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxa ay ka bilaabeen howlgallo lagu adkeynayo ammaanka magaaladaasi iyaga oo mid mid u baaraya guryaha gaadiidka iyo dadka wariyahayaga siraaji sheekh isaaq oo ku sugan gobolka baay ayaan qadka taleefonka kula xihiirnay si aan faahfaahino dheeraada uga helno howlgallada ay ku dardargelinayaan ammaanka ciidamada maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo kuwa dowladda
magaalada baydhabo ee xarunta ku-talgaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaa ka soconaya xiliyadan iyo waqtigii lasoo dhaafayba howlgallo ka dhan al-shabaab oo lagu baarayo gaadiidka guryaha iyo geerashada lagu xareeya gaadiidka oo ay wadaan ciidanka booliska gaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo ciidanka booliska soomaaliyeed howlgaladaasi ayaa ah kuwa looga hortagayo qaraxyada iyo dilada qorshaysan ee ay soo abaabulayaan xiliyadii soconka koox xukuumaad soomaaliyeed ee ugu habeen maacin wadooyinka magaalada baydhabo waxaa taagan ciidanka booliska iyagoona baaraya gaadiidka iyo dadka maalmihii ugu dambeeyey taliyaha qeybta booliska gobolka baay mahad cabdiraxmaan aadan waxa uu ii sheegay in dadaado fara badan oo looga heshaysan yahay inay gacankaas leeyihiin islamarkaasina ay la shaqeeyaan al-shabaab ay gacanta kusoo dhigeen oo xilligan ay ku jiraan xabsiga magaalada baydhabo waktigaana ay socoto baaritaano ku aadan in nimankaasi ay ka tirsiin al-shabaab howlgallada runtii waa kuwa isdaba joog ah waxaa sidoo kale ka socdaan tuulooyinka hoos timaada magaalada baydhabo oo maalmihii ugu dambeeyey ciidanka booliska gaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo ciidamada midooda africa amisom fariisimo fara kala duwan ay ka samaysteen meelo fara badan oo hoos imaanaya magaalada baydhabo tuulooyin muddo ay ku dhibaatayn jireen dadka shacabka al-shabaab ayaa had yeertan fariisimo ay ka samaysteen iyadoo laga duulayo in magaalada baydhabo aan laga soo weerarin meelaha ka baxsan ama tuulooyinka howlgalladaasi runtii waa kuwa shacabka si aad ay usoo dhaweeyeen waxaana maalmihii ugu dambeeyey si aadan loo hadalhayay sida dowladda koonfur galbeed soomaaliya ay sii loojibaarayso howlgallada ka dhanka al-shabaab ee awalba ay socdeen xileeyaha qaybta lixilmaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed janaraal ibraahim mirow waxa uu sheegay in tuulooyin ilaa iyo lixdan kilomitr dhanka koonfurta kaga beegan magaalada oo al-shabaab mararka qaar dadka shacabka ay ku dhibaateeyaan oo hawad iyo waxyaabo lamida shacabka ay ka qaadayaan badan ee saaran ay ka qaadi doonaan oo mar dhow ciidanku ay ku wajahayiin beeeradaasi marka dowladdasanka ayaa runtii howlgalladu ay si loo jibaareen ciidanka booliska xaafadaha kala duwan ee magaalada baydhabo waxaa la dhigay ama laga sameeyey barakontaroolyo oo ciidanku mar walba ay xadiidka ay ku baarayaan wadooyinka soo gala magaalada baydhabo ayaa kamid ah meelaha ciidamada la dhigay oo gaadiidka soo gala magaalada baydhabo isla markaasina safarada ah oo gobolada soomaalia ayaa la baaraya waxaa sidoo kale lasoo rogay amiro oo ay ka mid yihiin in habeenka aana soo geli karin gaadiid magaalada baydhabo oo gabdaha kontaroolada dina ama laga soo galo magaalada baydhabo gaadiidka marka waxaa la oran karaa amniga guud ayaa loo sugay deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan caasimada kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed ee baydhabo
kaasi waxa uu ahaa siraaji sheekh isaaq wariyaha warbaahinta qaranka ee baydhaba mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka qeybgalay munaasabadda ay odayaasha dhaqanku kusoo bandhigayeen xeer ay muddo diyaarinayeen oo la xiriira dhinaca dhaqanka mar kale siraaji sheekh isaaq ayaa tafaasiisha warkan inoo soo diray
munaasabadan maanta ka dhacday magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya islamarkaasina odayaal dhaqmeedyo kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ay kusoo bandhigayeen xeer dhaqmeed muddo ay soo diyaarinayeen ayaa waxaa kasoo qaybgalay xubn ka socday maamulka gobolka iyo kan degmada baydhabo iyo qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka ee ku dhaqan magaalada baydhabo waxaa sidoo kale baydhabo iyo qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka ee ku dhaqan magaalada baydhabo waxaa sidoo kale kasoo qaybgalay wakiilo iyagu ka socday hay-adda d d g oo iyadu fududaynaysa xeerarkan ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay odayaashii dhaqanka ee soo diyaariyay xeerka waxaana ay sheegeen in xeerkan cusub lagu dhaqi doono bulshada ku dhaqan degmada baydhabo
haddii dad muslimiingeena horta waliba jaraha in una shareecada islaamka ilaahay hanindeji manhajkaaska dhaqan ee waybuwaha ee waajibna saaran ee marka wal una gaaran dejini ma jara laakiin waybuwa dhaqamo xoriya jarjaran walaalo ku hadalaayay barnaamijka waqti laha geliyahay dhaqamadii xoriya niseenayma xeeraad soo bini ma jara dhiyo geega meelan rahaw ya haysano nankii nan dila nankii hawar kufsud sida afhayaanka sheegi runtii walaayaga dhan sii qaadadi una waliba diyaarin annaa in deegaanka una ka dhaqno oo haddii ilaahay kadhaan lagada una ranna dawalaay una degsin oo dhaqankanin haayo gebagabadii wakiilo ka socday maamulka gobolka iyo kan degsin oo ayaa sheegay in xeerkan uu yahay mid anfacaya bulshada ku dhaqan magaalada baydhabo islamarkaasina ay ku dhaqi doonaan waxaana si gaar ay ugu mahad celiyeen odayaashii dhaqanka soo diyaariyay xeerka iyo sidoo kale hay-adda d d g oo iyadu gacan weyn ka geysatay diyaarinta xeerkan cusub
kan oda odayga dhaqankae kan dhallinyarada e kan haweenka e kan oo may larahay maamulka e heer anfa'aw oo aysan dhallinyarada e kan haweenka e kan oo may larahay maamulka e heer anfa'aw oo aysan aruurdeen meelanska jeeteen iyada isin kakamaad naqaanu taas santiin muddadii isin arrintaasiya ka gudi jarteen handhabar adeegdeen odayaalka dhaqanka geekiyo ansuubiyeen bulshadiitii oo degmadan baydhabo ka noolayti heerkiyo maybwa ka noolada lahayen heer hooseedka haay oyo aruuriyen dukumenti kuwelan eedeedan kamaad nagaan dhaqankan geeka laku hadala horta geeka ee arran eediyeed intuuna ha ku qayb galna eednin ka faral giridi oo unan ka faraastagnow waayo may weelay soomaali maayi mahatiriyo lere maxaa tiri walaajeeba ama dheersadu weeldhatay kan geek hata awlaaditeen la barahaayo oo tasduurka afka soomaaliya la erhaa buu isii nagaday geekii mariiski madii uni iyoba
codkaasi waxaa ugu dambeeyey warbixintii waryahayaga siraaji sheekh isaaq ee ku saabsanayd mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo ka qayb galay munaasabad ay odayaasha dhaqanku kusoo bandhigayeen xeer ayayna muddo a diyaarinayeen kaasi oo la xidhiidha arrimaha dhaqanka isaga ayaana ugu dambeeyey warkeennii habeennimo oo aad kala socoteen khiyaarta hawada nagala xidhiidha rediyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya ciddii warkeenna uu sheego waxay ka heli kartaa webejka aynu ku leenahay barta internetka ee radio muqdisho dot net